iyadoo muddooyinkii dambe hadalhaynta magaalada baydhabo si weyn loogu hadalhayay in xildhibaanada qaar ay ka keenayaan mooshin hilka loogu qaadayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan taliyaha ciidamada booliska gobolka bay korneel mahad cabdiraxmaan aadan ayaa ugu baaqay kuwa doonaya inay rabshado ay ka geystaan magaalada baydhabo inaysan taasi dhici karin isagoona ugu baaqay inay arrintaasi iska daayaan rabshadaha ay soo caawiyaan walaalahooda abaarta ay saamaysay ayuu yidhi wax siyaasadda yidhaha shaqadana lama laakiin amnigaan shuqul ku leenahay meeshishad lagu qabanayo ee cadow badan baan ugu dhex nool oo aan iska ilaalinayna waad aragteen baydhabo gudaheeda maanta dad ku wareegteen waxa waaye inna loo soo sheega ayna dhalanin hadda ka bacdi noo soo sheeg amnigaan wax ka sugay waa wax hor umada waa wax ummadda lagu baraarujina dad baa marka nagu soo wajahan sida aan warka ku hayno dad baa marka nagu soo wajahan sida aan warka ku hayno inay baydhabo qashqashaad ka kiciyaan ummaddaa qashqashaad dambe u dhiman lama arko waa la diiday sidaan u difaaci lahay nin walba u diyaargarow ninkii walaalkana anaga naga mid ah oo ummaddan yani ka naxaay gurmadka ha ka qayb qaato booyadaha biyaha ha kaxeeyo raashinka ha keeno barakacayaasha dhibaataa maanta baydhabo ka tahay waxaa la dhahaa cudur iyo colaad maxay ahayd gaajo iyo abaar oon baa loogu darsamay weliba taliya mahad ayaa hadalkani uu ka jeediyey xaflad lagu taageerayay musharax madaxweynaha dalka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo ay ka dhacday magaalada baydhabo ee runta gobolka baay